ardayda waxaan kula dardaarmayaa muxuu ahaa in wakti badan ay geliyaan waktiga imtixaanka waxyaalaha aan soo sheegi doono oo mataqaanaa t v-ga iyo laga sii dayn doono ay ukuur galaan waxaa kale oo aan rabaa si gaara inaan waalidiinta iyo ardayda intaba ula hadlo iyo daladahaba muxuu ahaa kusoo tiiriya tacabeelay soo saaridda ardagaas in aan ardayda la marin habaabin waktigan xsaasigan aan loo isticmaalin wax mataqaanaa danahooda lid ku ah ama muxuu ahaa iyaga laftirkooda ay ku foojignaadaan danahooda khaasatan amniga waxaan maqlayay social mediaha niman london joogo ilmahoodi iyo wuxoodi geystay london oo ardayda meeshan joogta kicinayo le ardayday kaca mudaaharaad gala wax noocaas waxa weye qofkaas dan kuuma haayo inuu ku mustaqbal seejiyu rabaa makhaayaduu fadhiyaa gargaar wadan shisheeye welfare u qaataa ilmihiisa welfare ku hayaa marka ma shaqayste meel shisheeye joogo inuu fariimo kuusoo faru kac ku yiraahdo mudaaharaad sameeya xagga ka dhac weliba waktigan oo yani aadka muhiimka u ah oo waktiga imtixaanaadka ah in mid shaydaan ahoo meelahaas iska joogo ou adiga kumaran habaabiyo mustaqbalkaaga ku seejiyo waxaas kaala hadlo yani xaqna ma aha adigana waa hubaa inaadan inaad garaadkaagu fiican yahay wixii aad kusoo tiiriya tacabaashi waktigii la waxayna ayaan lagu maran habaabin imtixaanaadkan waa dhab weliba sanadkan waxaa weeye waa waa waa dhuudhuujinay waxaa lagaa rabaa adigana dadaal zaa'ida dadka qurbaha ka soo hadlaaya mataqaan fidnada wadankan ka shaqaynayo waxa ay rabaan inay ku dheelaan waa mustaqbalkaaga waxay rabaan inay sheegaan waa mustaqbalkaaga siyaasiga mataqaanaa muxuu ahaa ay ka gashay danuhu inuu magaaladan uu buuq iyo rabsho iyo iyo xasilooni darro ka sameeyo qofka mustaqbalkiisa uu ku dheelaa waa adiga iyo kuwa kula dhasho isku guriga ka soo baxdaan amniga ardayga soomaaliyeed xil weyna ka saara amniga usoo jeesta yaan qofna idin marhabaabinin waxbarashada soomaaliya waa taabaqaaday wax badanoo wanaaga ha socdo waxaan hormarinaynaa muxuu ahaa iskuulaadkii ayaan tiradii aan kordhinayna aada u kordhinaynaa hadda ardayda dhigato muxuu ahaa iskuulaadka ee da-dii iskoolaadka joogto boqolkii soddon ay ka yihiin inta iskool inay aada ay ahayd marka intiini nasiibka u yeelatay inay iskoolkii tagaan nasiibka u yeelatay inay dhammeeyaan haddii maanta mid siyaasiga oo xamar muxuu ahaa dowdowr ku ahoo jago ka carartay oo kuugu yeero ku yiraahdo kaali mataqaanaa danahaaga ka soo tag mustaqbalkaaga ka soo tag ee fawdo meeshan ka samee ee kaas ka samee waxaa la rabaa inaad kacdaan ardaydo waxaa la rabaa inaad amniga magaaladan aada gacanta ku dhigataan waxaa la rabaa kuwa siyaasiyiinta mataqaanaa rabo inay mustaqbalka dhalinta soomaaliyeed ay marin habaabiyaan inaad dhambaal u dirtaan oo tiraahdaan ilmahaagii meelaad geysatay aniga ima mustaqbalkaiga ma qaadaysid marka dardaarankaasna waa raacin lahaa oo runtii aan isleeyahay wax idinku cusub ma aha laakiin waktigii lagu baraarugi lahaa la joogo marka aadaa umahadsantahy